عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة بين السواري في غير جماعة هذا kani baabu salaatii salaadii iyo la tukanayay uu baabkeedii yahay bayna sawaari tiirarka dhexdooda lagu tukanayay fii kayri jamaacatin jamaaco waxaan ahayn oo bal tiirarkii waataa dee aynu soo maray oo sutro in lagaba dhiganayo saariyadii ama ustuwaanadii waan soo ogaanay baabkuse wuxuu u baabaysan yahay bal haddii laba tiir dhexdood lagu tukado jamaacana aanay ahayn oo dee safkii jamaacada wax kala goynayana aanay ahayn marka ama imaamkii baaba joogsaday iyada hadday jamaaco tahay ama ruuxii keliya hawasaw halkan wada ayaa laba saf dhexdood ama laba saariyo iyo laba tiir dhexdooda kuba tukaday bal arrinkaas jawaaskiisa iyo bannaanidii iyo inaan wax karaahiya kuba sugnayn ayuu taa baabkeedii yahay marka kolley xaalooyinka ama suurooyinka meesha inoo imanayaana dee dhowr bay noqonoo ruuxii keli ahaa ama salaad mutadawixa noqoo sunnaha tukanaya ama faradoo laba tiir dhexdooda joogsada ee inuu sutro samaysana dee sutro kalena waa leeyaha bal adigu markaa uu joogsaday taasi waa mid oo ruuxii keli ahaa imaamkii oo kale oo isaguna kolley munfaridkanunbuu la xukum noqonayaa jaanibkaasi isagu iyadoo dadkii kale ay ka dambeeyaan oona iyagu labada tiir u dhaxayn oo isagu laba tiir dhexdooda joogsada bal taasna iyadnoo suura iyo xaalay noqon xaalad saddexaadna waxaabay tahay dad jamaaca oo jamac kuba tukanaya oo labadii tiir dhexdooda joogsada laakiin jamaacadu ay kooban tahayoo intan labada tiir u dhexeeya dadku aanay ka badnayn saf kala go-ayaa ma jirto iyagiibaa dhowr ah ama adigu intii labadaa tiir u dhexaysay unbaabay yihiin wax ka siyaadsani ma jirto cid tiirarkii weydaaranaysaa ma jirto bal taase iyaduna xaalay noqon xaalada afraadna waa tanfici bal maalan kolleyna tawiimaka halkan uu meesha kaba saarayo waa dee jamaacadii waa safkii safkiina tiirarkiibaa ku dhex jira tiirkii safkii uu kala goynayaa oo dee waa saf ka badan inta labada tiir uba dhaxaysa bal taas iyadana maxaa xukunkoodu yahay bal afartaa xaalaba kolley way inooga imanaysaa salaadii laba tiir dhexdooda laguma tukanayay ee xadiidka uu inoo soo wada ama labada xadiid baan eegi doonaa kolley waa laba xadiid oo isla mid a ama wax keliya ka wada hadlayeen wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa muuse bnu ismaaciila qaala xadaanaa juwayriyatu can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaala sanadka waxaan filayaa dhammaanaan soo wada marnay ninkan sheekha labaad ee dee bukhaari sheekha sheekhiisa ee juwayriya ee naaficna kaba warinaya kolley juwayriyat ibnu asmaa ayaa laydhaah magaciisuna waa magac marka la eego carab agteeda rag iyo dumarba ay la baxayeen oo dee waaba kanoo waa nin juwayriyana waataan aragnay bintulxaaris iyo umalmu'miniin iyo taas oo kale dadka loo magacaa lahaa dumara magaca aabihina saasoo kale weeye waa calaamta mushtaraga bayna nisaa warijaal buu kaba mid yahay oo asmaa ibnu cubayd baa aabihii laydhaah dee ragna way la baxayeen uu kaba mid yahay ninkan aabihii oo waa loo bixinayay dumarna waa tan si asmaa bintu abibakrin iyo asmaa bintu cumays iyo asmaayo kale ay jiraanoo macnaa magaciis iyo ka aabihiiba aclaamta mushtaraga bayna rijaal wanisaa ayay kaba mid yihiin oo labadii idbaa qoloba ay dee la bixi karaan waana nin atbaacu taabiciintii isagu raggii ugu waaweynaa bal kaba mid ah isagu kolley axmed iyo daaraquniyo aima way tawhiiqiyeen walow xaafid saduuquu kaba cabiro bukhaari iyo muslim adigu wixii aan ahayn tirmidiba kutubtooda waa ku suganyo way kaba wariyaan juwayriyat bnu asmaa wuxuu ihi markaa ibnu cumar qaala dakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu soo galay u galay albeyta kacbada dhexdeedii buu galay waana fadxu maka wa usaamatu bnu zaydin iyo usaamatu bnu zayd wa cuhmaan ibnu dalxata wa bilaalun macnaa markaa ay kacbada galeen rasuulkii ilaahay galay waxaa la socday usaamat bnu zayd iyo cuhmaan ibnu dalxo ninkii furayba ahaayee furaa kacbada hayay iyo bilaal kolley halkii dee qiblada iyo awaabteediina waati aynu kuba soo marray xadiidka albaabkiina waa laga waa xidhay oo cuhmaan waa xidhay intoodaas baa markaa gashay faadaala waa dheereeyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mugsigii iyo muqaamkii uu kacbada dhexdeeda joogay ayuu dheereeyeyba uma kharaja wuu soo baxay rasuulkii ilaahay kuntu koley ruwaadda bukhaari barhkood bay riwaayadoodu sidan tahay badhna wowba halkan taallay oo dee aada bay daahir u tahayoo oo kuntu waxaanan ahayn hadalkiisii hore ayay ku cadfanaanaysaa oo kuntu waxaana awala naasi dadkii ugu horeeyey oo dakhala gala calaa atharihi rasuulkii ilaahay raadkii iyo dabadi uun oo marka la eego dee waa loo sheegay uu yimi kadinkiu ku sugayee markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay kaba soo baxay ayuu isagu gudii galay anaana ugu horreeyey cid gasha fasaaltu waxaan weydiiyey bilaalan bilaal baan weydiiyey ayna salla halkuu ku tukaday rasuulkii ilaahay halkee ayuu ku tukaday dee intan uu joogayna salaad uu tukaday be qaala markaa bilaal wuxuu yidhi bayna alcamuudayni almuqadamayni labada tiiree hore oo dee xaggan kadinkay ka soo galeen xagga dhinaceedan dambe ayay u socdeen markaa marka la eego xaggaa dambe lagaba yimaado xaggan ruuxa hortiisa labada tiiree hore ee xagga horeba ayay ayay ayuu ku tukaday rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maxalu shaahidkuna halkan weeye bayna alcamuudeyn laba tiir dhexdood buu ku tukaday keligiina waa tukanayay xadaanaa cabdulaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can cabdilaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dakhala alkacbata kacbadii buu galay wa usaamatu bnu zaydin wa bilaalun wa cuhmaan ibnu dalxata alxajabiyu waxaana iyaguna la galay rasuulkii ilaahay saddexdoodan waa saddexdii xadiidkii horeba inooguba sugnaa waana xadiidkii hore ibnu cumar uun markii horeba naafic waa warinayo juwayriya naafic kaba wariyey imikana imaam maalik baa naafic ka warinaya kol juwayriya maaliku kaba wariyaana waa jirtaa labadoodaba waxbuu kaba wariyaayo bal haddaba in waa xadiidkii une rasuulkii ilaahay baa galay alxajabiyu danna ee waa nisbo ilaa xijaabati alkacba oo kacbada furaheeday hayeen isaga iyo qoyskoodu qabla alislaamna iyagaa hayay oo reer qoyskaa reer cabdidaar ayaa maftaax hayn jiray quraysh markay maatirti iyo waxyaalo ay maamulkii maka guud ahaan ay yar qaybsadeen qoyskan reer cabdidaar arrintooda waxay ahayd marka dagaal la tegayana calanka iyaga qaadi jiray kacbadana furaheeda iyagaa hayay oo dee kacbada iyagaa ku shaqo lahaa daba isagaana maftaaxa keenay faaqalaqahaa cuhmaan waa xidhay oo waa kacbada albaabkeediiba calayhi rasuulka ilaahay korkii waa si aan loo cidhiidhiyinoo dee waa meel kooban oo dadkan badan ee doonaya rasuulka ilaahay inay ku daydaan eegaan wuxuu samaynayo aanay dee halkan isugu soo cidhiidhiyinba ayuu albaabkii kuba xidhay wamakatha waanu nagaaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fiiha mudda ayuu halkii ku naga wuu soo baxay markaa rasuulka ilaahay fasa'altu waxaan weydiiyey bilaalan bilaal baan weydiiyey xiina kharaja markuu soo baxayoo waxaan ku idhi maa sanaca nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay muxuu sameeyey taas baan idhi oo muxuu sameeyey qaala wuxuu idhi jacala wuxuu yeelay camuudan dee salaad buu tukaday halkii uu ku tukadayna san bay haydoo jacala wuxuu yeelay camuudan tiir buu can yasaarihi xaggiisa bidix yeelay wacamuudan tiirna bayna can yamiini xaggiisa midig waa halkii bayna alcamuudeyn almuqadamayn lafdigii hore aynu kuba soo maray wa halaaata acmidatin saddex tiirna waraahu gadaashiisa oo macnaa markuu masjidkii galay masjidkiina tiirarkan dee uu kuba binaysnaa ayaa malaa dee waxay iminka laftigani si waxay shan ahaayeen baa inoogu suganee laakiin lix ahaayeen baa inoo imanaysa markaa saddex camuud oo dee safa iyo saddex camuud oo kasii horeeyo safa bay ahaayeen rasuulka ilaahay kuwan dee xaggan albaabka kusoo xigay wuu dhaafay marka kuwii xagga kacbada dhabarkeeda kuba sugnaa ayuu tegay oo markaasoo laba camuud dhexdood ayuu istaagay laftiga xadiidkana tiirna xagga midig buu kaba xigay tiirna xagga bidix saddexna way ka dambeeyeen wakaana lbeytu beytku wuxuu aha yowma idin maalintaas waqtigaa dee waxba abaa dhici karta waqtiyadii dambe ibnu zubayr iyo intay dhiseen oo kale iyo intaa inuu wax iska bedeleenba laakiin waqtiga beytku wuxuu aha yowma idin calaa sittati acmidatin lix tiir buu ahaa halkana shan baa inoogu sugan waana riwaayada maalik oo adigu beytku lix tiir buu ahaa kale waa ishkaal riwaayadani ay leedahay laakiin bukhaari si ishkaalkaa loo suuliyey muxuu raaciyey hadalkan uma sallaa horta waa tukaday rasuulka ilaahay laba tiir dhexdood wa qaala lanaa ismaaciilu bukhaari baa le ismaaciil wuxuu noogu yidhi lanaadana markaa xadiidkii waa xadiid mawsuula isaga xadaanii maalikun maalik baa aniga ii waramayoo wa qaala wuxuu yidhi camuudeyna can yamiinih macnaa cabdullaahi bnu yuusuf marka la eego ataniisi riwaayada uu maalik kaba wariyey ayaa waxay ahayd tiirna xagga midig buu ahaa tiirna xagga bidix saddexna way ka dambeeyeen shan baabay tiradii noqonaysaa haddana hadalkan dambe ka dambeeyey beydku inuu lix tiir kuba dhisnaa ayaa dee ka duwan oo markaa khilaafsan oo waxay bal markaa ay tilmaamaysaa cibaaradan dambe inuu dee kol hadday saddex tiir xagga hore aheen ama laba ay xagga midig ka jireen ama laba ay xagga bidix ka jireen uun si dee kolley gees baa laba ay jireen ama midigta ha noqoto ama bidixda haba noqotee markaa laakiin ismaaciil ibnu abi uweysoo ka wariyay xadiidka maalik ayaa taa kaga duwan cabdullaahi bnu yuusufoo isagu maxay riwaayadiisu ahayd camuudeyn can yamiini taas baana waafaqaysa ee wa kaana albeytu yowma idin calaa sittati acmidatin tan baa waafaqsanoo laba tiir xagga midig bay ka xigeen dee eeg rasuulka ilaahay markuu kacbadu albaabkeedu bari u joodo kasoo galuu xaggii wejigiisa u socday uu dhinacii galbeedna wejigiisu iyo ama jidaarkii galbeed uu kuba dhowaaday aadna ugu dhowaaday sidaa xadiidka dambeba inoogu soo socotaa dhinacan xaggeedna soo xiga ee xaggan rukniga yamaanigu u soo badnaa markaa laba ayaa xaggaa midig kaba xigay rasuulka ilaahay xagga galbeed buu u jeedaay midna xaggan buu kaba xigoo dhinacan ayuu usoo badnaa xaggan dee rukniga yamaaniga dhinaciisuuba soo badnaa markaasuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba tukaday markaa riwaayada bukhaari tii hore ka daba keenay ee camudayna can yamiini ayaa ishkaalkii ta hore kuba sugnayd ayay tani inoo suulinaysaa waa ikhtilaaf asxaabtii maalik xaggooda kaba dhacay qolooyin kaloo ku waafaqsanay cabdullaahi ibnu dee way jireenbe laakiin sidanna waa sida dee lixdii ay nooguba hagaagayso waxaana riwaayadaa hore ku xambaaran tahay uun iyadoon ka ka yar durugsan la eegin labadii uu dhexeeyey uun ee uu markaa u dhexeeyeyne ka kale waa ka yar durugsan yahay ayaa markaa la sheegay uune se beydku lix tiir ayuu kuba sugnaa bal baabka labadan xadiid buu inoogu soo arooriyey rasuulka ilaahayna salaad sunnuu tukanayay keli buu ahaa jamaaca u dadkana xataa lamay tukanahayn oo xataa usaama inuu salaad tukadayba war uma haynba ee aqalkii markii ama kacbadii la xidhiu madoobaaday oo ninba koona joogsaday ama meel uu ku ducaysanayay markaa salaadan isagu bilaaloo ku dhowaa uu ogaa isagu iyo meeshan isagu waa kaa anfiyayay baa lahaa rasuulka ilaahi salaad kumuu tukan ee jamac markaa ay wada tukadeen may jirin sunnana way ahayd waana kaa laba tiir ku dhex tukaday bal markaa laba tiir iyada ruuxu hadduu dhexdooda ku tukaduu keligii yahay baasi kuma sugnaan idhi imaam hadduu yahay dee bal waxa weeyaanoo dadkii kale eda uu tukinayana ay ka dambeeyaan isagu yahay kaa labada tiir ku dhexeeyana dee waa ruuxa keli taagan saf ka kala go-ayaa ma jirto isagana basi kuma sugnaan idhi haddii bal matalan jamaacadu ay intay koobantahay saddex iyo afar iyo ama dhowr adigoo intaa labada saf u dhexaysa un ay tahay cid kaloo kusoo biirtayoo ama iyagii tiirka xagga kale ka martay ay jirina intii un ay tahay iyadana ciladii halkan lagu cileeyey markay dee jamaaca ama halkan nahyigii yimi iyadana dee meeshii ma imanayso jamaacadii koobnayd ee dhowrka ahayd ee labada tiirun u dhaxaysay aan ka siyaadsanayn iyadna wax karaa halkaa kuma sugnaanaya ma jirto bal markaa waa saddexdaa xaalo waxaa markaa meeshii taalla haddii jamac uu yahay safkiina uu ka badan yahay labadii tirinta u dhaxaysay markaasna ay noqonayso safkii uu kala tiirkii uu dhex marayo waa dee waxaa layna faray sufuuftii in la simo simitaanki baa layna faray dee tiirkiina markaa simitaankii waa ka duwan yahayoo uu kala goynayaa bal markaa taas baa ay tahay tan karaahada ee bukhaari fii kayri jamaacatin uu yidhi iyada halkan waxa weeye aanu axaadiis mukaba qaatay halkan dee nahyi inoogumuu soo aroorin laakiin asxaabu sunan iyabaa waxay wariyeen xadiid kolley anas ibnu maalik nin kaleo cabdilxamiid la yidhaah baa warinayay laakiin anasna meesha waa joogay iyagoo amiir umarada ka mida ku daba tukaday oo malaa maalin jimcana way ahayd oo cidhiidhi badani jiro markaasay dee adugu waxa iyagii ay noqotay inay ku tukadaan laba saf dhexdood markaas baa anas yidhi kunnaa nataqii hada calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam arrinkan rasuulka ilaahay waqtigiisii waanu iskaba dhowri jirnay waa intaa labada saf u dhaxayso dee safkiina uu ku kala go-ayo ee safkiina oo markaa taswiyadiisii la dalbeena meesha ay kaba baxayso bal taas baabay ahayd oo xadiid kaleo iyadana dee lafdi nahyi kuba yimina waa soo aroorayba oo kolley iyadana axmed iyo qolooyin ay wariyeen baama ibnu xibbaan iyo ibnu khuseymiya walow cali ibnu madiina yidhaah sanadkiisa ruux majuula kuba sugan balkaasna waa naloo diidi jiray ama waa naloo eryi jirayba marka waxaan leenahay xaaladu haddii xaalo saco tahay oo waxa weeyaan dee saa safkiina ay kala goynayso dee kolleyna malaa habkii masjidka loo dhisayna kolley qeybbuu kaba qaadanaya marka horebe waa tan oo arrinkaasi waa yimi uu anas yidhi waanu iskaba dhowri jirnaa ama lafdigaa nahyiguna waa yimi oo safka si aan u kala goyn ama in laga horeeyo ama in laga dambeeyaa mudan laakiin halkan culimmadu waxay dhahaan haddii meeshii cidhiidhi jiro cidhiidhi baa imanaya cidhiidhigii meesha imanayay hadhow haddii dee iyagii meelaha laguba tukan waayo dad baa dhici karta ama masjidka dabadiisii ay ku tukadaan ama ay taagnaadaan inta laga soo dareerayo jamiciba saa ku dhaafo iyadoo dee khilaafna bayna ahlicilmi jiro koladii jamca la tukaday marka dambe mayfraad baa lagu tukanaya mise jamac oo kale macnaa waxa weeyaan zaxmad baa jirta cidhiidhi baa jira marka hadhow haddii aan dee meelahaas oo dhan lagaba tagana dad baa dabadda joogsanaya ama dariiq meel ah oo masjid aan ahayn baa way halkii kaga xidhanayaan ay kuba tukanayaan ama way taagnaanayaan inta lagaba baxayay meel helayaan oo kale taasay muxbidiin dabar iyo aima soo naqliyaan wax dee karaaho markaa kuba sugani ma jirto oo arrin kalea imanaysa dhibkan kale iyo waxaan kale kaba dhalanaya dee maxduura ama meel dariiqa in laguba tukado halkaa imaamkii lagaba xidho ama dadka ay tubnaadaan inta waxa weeyaan laga baxayo ee ay meel helayaan oo kale bal markaa waxaan leenahay xaalada saacada ha karaahadaasi way jirtaa bal laakiin marka aanay saaca jirin ee diiq iyo cidhiidhi jiro bal markaa dee arrinkan ah in waxa weeyaan cidhiidhiga yimi iyo xaaladan kale kaba ratimaysa ayaa karaahadii meesha kaba saaraysa saa aimadu ay yidhaahaan xagga marka la eego karaahadana deetay ku cileeyeen ama xikmadu ay tahay waa inqidaacu saf kolley barhkood baa idhaa maya waa meeshii kaa barh baa idhaa maya dadka jinkaa kuba tukada oo sidan baa laynoogu diidayaa laakiin bal waxaan ku cilaynaynaa uun dee nahyigan waa inqidaacu saf iyo waxyaalaha kaba dhalanaya iyadoo safkii in la simana iyo taswiyadu ay madluub ahayde bal markay xaajo ama daruura ay timaado bal waxaan leenahay dee kolley daruuradu waxyaala maxduuraba way badnaysaa ee marka aanay xaalo saca ay tahay arrinkuna uu yahay saf kala go-aya eenu ahayn ruux keliya ama imaam ama jamaaco yaroo koobanoo inta labada saf udhexaysa saddexah kaale aanay ahayn dee waa tan imaka fii kayri jamaacatin intay sheekhu kaga ixtiraazayo waana taa asxaabu sunan iyo bal nahyiga ay wariyeen iyo arrinkaas anas iyo ay kuba yimaadeen taas bay noqon baabun waa adigu tarjamo ma laha baabun buu yidhi horena waynuu soo maraysan oo kale waxaana nidhi bal markuu baab saasoo kale a u dhigto fasal baabkii hore ka mida ayuunbuu noqonayaa markaa salaadii bayna saawaarina dee waa baabka hore way nooguba sugnayd tanna iyaduna kolley walow lafdigii sawaari aanay noogu sugnayn xadiidku waa waaqacadii hore uunu dee rasuulka ilaahay laba tir dhexdooda inuu ku tukaday wuu inooguba sugan yahay wax ka siyaadsan oo halkii hore aynaan kusoo aragna way nooguba sugantao wuxuu uhi musanifku xadaanaa ibraahim bnu lmundiri qaala xadaanaa abu damrata qaala xadaanaa muuse bnu cuqbata can naaficin ana cabdallaahi xadiidku waa xadiid naaficun waxaynu aragnay juwayriya bnu asma iyo malik imikana muuse bnu cuqba kaba warinaya isna sigaara taabiciina ana cabdallaahi kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkacbata kacbada marka uu soo galo berihii dambe ee uu soo xajo ama cumraysto kacbadoo furani hadday jirto uu kacbada galo mashaa uu soconayay qibala weji halkaa ku toosan markuu kadinka ka soo galo halka ku toosan buu soconaya dhinacii dambe ahaydba xiina yadkhulu marka uu soo gelayo wa jacala albaaba albaabkan kacbadan ee uu ka soo galayna wuxuu yeelayay qibala dahri xagga dhabarkiisa oo dhabarkiisu markaa albaabku kaba qabanayay fa mashaa waa soconayay xataa yakuuna ilaa uu noqdo beynahu waa beyna bni cumara iyo wa beyna aljidaari jidaarkii alladii jidaarkaasoo qibala weji halkan wejigiisa ku toosana waa jidaarkii galbeed waa dhinacaa dee kacbada xaggeedii dambe kuga sugnaa markuu jidaarkaas uu noqdo qariiban min alaaata adrucin wax saddex diraac ku dhow ale nusqooyinka bukhaari ama ruwaada bukhaari barhkoodna alaati adrucin way yidhaaheen ishkaalna maba jirto lafdiga diraac se in badanoo acdaadeena kaba mid ah luqada carbeed iyo dakar wayo anas weeye tadkiir iyo ta'niisba iyadoo diraacatun jirin laakiin diraac baa xagga macnaha waa la ta'niisiyaa waana la tadkiiriyaa markaa halaahatunna dee waa markaa iyada waxa weeye tadkiirkii weeye ina cadadkii macduudkiiba iskhilaafaye markii halaahan jidhaana waa ta'niiskiiba qariiban min halaaata adrucin salla markuu halkaa haddaba jidaarkaa ku dhowaado dee horena waata inuu soo maray ruuxa iyo sutradiisa inay in yari u dhaxayso oo ilaa saddex diraac culimmadu ay kuba qadareen omarashaadna aynu soo maray ilaa saddex diraac in ku dhow markuu albaabki uu jiray jidaarkii ayuu sallaa tukanayay ibnu cumar salaada uu halkaa ku tukanayo muxuu sidaa u yeelayay yatawaha wuxuu u qastayey almakaana meesha alladii makaankaasoo ahbarahu u waramay bihi isaga bilaalun halkii bilaal uu ku yihi rasuulka ilaahay baa ku tukaday ee bayna alcamuudeyn almuqadamayn halkiibuu u qasayu islahadee doonayay halkii rasuulka ilaahay ku tukaday inuu kuba tukado oo alladii ahbarahu bihi bilaalun ana nabiya sala allahu calayh wasalam sallaa fii kii uu u waramay bilaal inuu rasuulka ilaahay kuba tukaday ayuu waxa weeye isagu uu kuba tuka isagoo u qastayay inuu halkaa ku tukado qaala walaysa calaa axadina ba'sun in sallaa fii ayi nawaaxi lbeyti shaa kale qaaladan xaafid ibnu xajar wuxuu kaba dhigayaa ibnu cumar inuu yahay isagu uu dooranayay oo rasuulkii ilaahay buu doonayay halkii uu ku tukaday inuu ku tukado waana tii aan soo maray itibaaciisii aada iyo aada uba adkaaya xataa dariiqii dheeraa rasuulka ilaahay soo maray iyo bal si uu u ilaalin jiray halkii rasuulka ilaahay ama ku tukaday ama u fadhiistay waataynu soo maray isagu taasuu doonaye bal haddaan ibnu cumar kaba dhigno faacilka ibnu cumar wuxuu yidhi walaysa calaa axadina midka anaga naga mida basi ba-su dhibi kuma sugno korkii in sallaa hadduu tukado fii ayi nawaaxil beyti shaa aqalka ama kacbada meesha uu ka doono halkaa un maaha waa ay mudan tahay halkaasoo rasuulka ilaahay baa ku tukadee laakiin inta kale nawaaxidiisa meeshuu doono hadduu kaga tukado wax xaraja iyo wax culaysi ma jirto xaafid markaa ibnu cumar buu kaba dhigay ama ibnu rajab isna kitaabkiisan dee uu ku sharxay kitaabka ee isna fatxulbaari un laba yidhaaho isaga waxaa cibaaradiisa aldaahiru anahu min qowli naafic waxaad moodaa dee meeshii sariix maaha inay lafdiga qaa'ilku inuu yahay inuu yahay naaficba bal mid kastoo laba yidhaahaba siuu isagu yihi bal naaficba haddaan kaba dhigno culimmada intoodii badnayd way waafaqeen buu yidhi waa ibnu rajab hadalkiisii oy kaba midiyiin thawri iyo shaafici iyo oo ah meeshii beydka lagaga tukadaaba inay meel jaa-isa tahay ay mudan tahay bal taas wey laakiin imaam axmed buu soo naqliyaa inuu isaga lagaba wariyey annahu laa yusallii fi lkacbati ila ila aljihati alatii sallaa calayha nabiyu sala allahu calay wasalam kacbada dhexdeeda hadduu galo dhinacii uu rasuulka ilaahay kaga tukaday mooye meel kale inaanu kaga tukanayn imaam axmed baa laga wariyuu yihi laakiin wuxuu raaciyaa taa waxamalahu asxaabuna cala alistixbaab laakiin asxaabteennii waxay ku xambaareen asxaabtu sheegayaan oo xanaabilada waayo inu xambariyulmadhaba waana cibaaro culimada ka soo noqnoqoto marka ay kutubtaa ee asxaabuna marka waxaa loogu fasiraa kolbaa ninkan hadalka yidhi madhab ahaan baa loogu fasiraayo hadduu dee xambari yahay waa asxaabta ujeeda waa taas xataa ibnu taymiya markuu asxaabna iyo ibnuqayim leeyihin xanaabiladay u jeedaan ee cid kale uma jeedaan imaam nawowi aada u badsada hadduu yidhaaho dee waxaa ujeedaa un waa shaaficiyadii taasoo qordobio isagana cibaaradiisa ay kusoo noqnoqota ee waa maalikiyada ujeedaayo macnaha markaa asxaabna ay kaba cabiraan imaamkan kolba cibaaradan leh madhabka uu markaa uu kaba tirsaya ama u nisbo sheegto ayuu dadkii culimadiisii ahayd buu ula jeedaa marka wuxuu leeyahay asxaabteen marka waa xanaabiladii weeye arrinka waxaa ku xambaaray inay istixbaab tahay ujeedadu laasim kamay dhigin hadalkan imaam axmed oo ah meeshaas mooye meel kale kacbada lagama tukan karo inuu ujeedee way mudan tahay waa doorashaiyo istixbaab bal markaa qaaladan ayuu dee xaafidno kuwa xambaaray ibnu xajarna ku xambaaray inuu ibnu cumar yahay ibnu rajabna uu leeyahy waxa daahira inuu hadal naafic yahay macnuhuna waxaa weeye mid kastaba salaada asixitaankeeda kacbada dhexdeeda ay ku ansaxaysa looma shardiyo in la waafaqo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkii ku tukaday taasi shardi maaha ee way mudantuna haddii meel kaleba lagaga tukado daakhil alkacba dee way ansaxaysaa intaas waa maqsuud ku yahay baabu salaati ila alraaxilati walbaciiri washajari walraxli hadakani baabu salaati salaadii loo tukanayay baabkeed wey ila raaxilati raaxiladii waa neefka geele dee u suubada in la fuulo markuub khaasatan waa neefka dee ama awr ha noqdo ama hal eh waa neefka markuu geela ku dhex jirana bay yidhaahaan laga soo sooci karo mandarkiisa fiican quwada uu leeyihiyo najaabadiisa taas oo kale oo waxa weeyaan dee kaas in oo raaxilada laftigan taadu markaa taaniis ma keenayso waxay leeyihin waa mubaalaqo daraaddeed saymaka shaksi iyadoo nin lagaba hadlayaa fulaanun nasaabatun ama raawiyatun ama fahaamatun laba idhah waa nin fahmo badan ama dee waxwarin badan nasabka aad u yaqaana taadani markaa waa lilmubaalaqa waxay tilmaamaysaa dee waa xaaladan inuu aada ugu xeel dheer yahay bay tilmaamaysaa raaxiladna markaa imkaa waa neefkii dee u suubanaya an turxal wa turkam ee jaanibka u sooxa made waa annaaqa annajiiba marka la eege waxa weeyaan geelaba kaba mudan ee waa sida xadiidba ku yimi kitaabkana xadiidku waa kuba suganya dadku waaba ka ibilin mi ah laa tajidu fiiha raaxilatan oo dee na ujeedadu dadku se xaaladoodu tae ruuxu kaamil oo la yidhaha waa israacsan yahi dadka ugu yaryahay ayaa waa geel boqol oo aanad kaba helaynba raaxilo dee u suubata noocaas raaxilo aada u mudan oo tii laga soo xulanayay aanad kaba helayn dadkuna waa saasoo macnaa ruuxa dee la leeya waa ruux israacsan waa ruuxu dhammi waa de waa yaryahay weeyaan oo de dadkii kuma badna haddaba raaxiladu waa taas marka waxa weeyaan waa raaxil markuba najib dakaran kana uha walhaa fiiha lilmubaalaqa siduu sheekhu kaba cabiray laakiin albaciir buu raaciyey dee baciirku kolkol dee waxa weeyaan un wuu ka acabsanaanayaa raaxiladu waa taan lena awriya halbee laakiin waa mid sifo khaasa loo waataa dee la fuulaya markuubka lagaba dhiganayo geella lagaba soo xushay ama baciirku dee waa neefkii geelaa isaguna oo mansilat alinsaan awrkii hashaba uu ku dhacaa waxa weeyaan un se dee baciir waxaa la odhanayaa markuu shanjir gaadho ama jadac uu noqdo ee uu sanada shanaad galo markaasuu baciir iyo inta ka horeysa baciir laguma idlaaqayo markaa raaxila loo tukaday xaggeed macnaa sutra laga dhigtay ama baciir baaba loo tukaday washajari geed xaggii oo loo tukado sutra lagaba dhigto waraxli koore oo koorihii oo dee bal matalan la dhigto sutro kuuba noqdo bal umuuraha caynkaasa iyo ayaa baabkeedii uu yahay kolley qaybunbaa inooguba iman raaxilada iyo raxliga inoo iman baciir iyo shajar inoogumaba sugnaa ee laakiin waa ilxaaq iyo qiyaas baabkeediiyo inaan farqi u dhaxayna xadaثna mxamed ibn abi bakri اlmuqadamiyu qaala xadaثna muctamir can cubayd اllaahi can naafici can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam xadiidkii afraad ee nimaka caawa intubana waa xadiid ibni cumar welibana naafic ayaa ka wada warinaya waa xadiidkii bal maalan afartii xadiid ee makani ku afartaan soo marayba waa ibni cumar weliba naafic can ibni cumar muqadamina habeen dhsoo hayna oo nilena abtirsiintiisa muqadam uu ku sugan yahay nin laba idhaaha maxamedka wuxuu yihi can inabiyi sala allahu calayh wasalam anahu rasuulka ilaahi kaana wuxua yucaridu mid gudba raaxilatahu raaxiladiisa oo macnaha si cardiyo saasuu u fadhiisin jiray fa yusallii ilayhaa markaasuu xaggeeda u tukan jiro dee waa markaa uu meel bannaan joogo wax kaloo sutro uu ka dhigta aanu haysan safarna laba yahay raaxiladiisi uu fuushanaabaa intuu tu-iyo ayuu san oo kale sidaas dee cardi ahaan buu u fadhiisin jiray ama u tu-in jiray markaasuu xaggii qibladu iskaba marinayo iyadii baa sutro u haydoo xaggeedu u tukanaya qultu waxaan idhi markaa daahirka kalaamkan ama daahirka hadalku waaba inuu naafic yahay kan qurtuda leh saa'ilkii mas-uulkuna ibnu cumar yahay laakiin wuxuu leeyahy ismaaciili baa isagu dariiqiisa wuxuu caddeeyey isagoo cubaydullaahi ibnu cumar kaba warinaya in qurtuda qaa'ilkeeduu cubaydullaahi yahay naaficna uu yahay ka jawaabaya marka haddii saa la yidhaha irsaal baa ku sugnaanaya xadiidka intiisan dambe afara-ayta bal waxaad iiga warantaa idaa habbat irikaabu dee geeliiba markii hore sutrada lagaba dhiganayo hadday kacdo haba min noomihi macnaa qaama weyo way kacday oo kaleo dee neeftaagan waa dhaqdhaqaaqayaayo ruuxii sutra tashuush buu kuba gelinayaa salaadiisii buu khalkhal gelinayaa rikaabna kolley ma laha mufrad gaara maba laha ee waa waxaa geelaa la fuliyo gaadiidkaa la fula ayaa rikaab lagu magacaabaa mufrad gaaroono dee uu leeyahayna ma jirto waa lafdigaa jamaca haddaba geelii bal matala hore marka hore dee waaba kanoo raaxiladii waa la gudbayey sutra lagaba dhiganaye haddii neefkiiba aan u fadhiyina uu taagan yahay ama ay kacaan see buu yeelayaa shaksigu oo muxuu samaynaya ma neef taagan miyuu kaba dhiganayaa sutro qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa yaahudu mid qaada waa rasuulki ilaahay haada raxla waa kooraha dul yaalla ayuu qaadi jirayo fa yucadiluhu waa toosinayay oo macnaa yuqiimuhu weeye halkaa wejigiisii oo fa yusalli intuu saa u dhigo xaggii qiblada iska xigsiiyo ayuu fa yusallii tukanayay ilaa aakhirati ilaa xaggiisa dambe iyo dee waa intaasaa sutro uma noqonayse qadarkaa waa qorigaa xagga dambeba dhabarka qabta ee dee raxligii kaba mida fa yusallii ilaa aakhirati aakhirati waa sax waa dee kolley malaa dabdi akharatii in lama yidhaahon hamsada la madin lawadana fadxiyo oo akharatihi la yidhaahaana kolley waa dabdi kaleba in khiratihi oo bal ra-diina la kasirinayo hamsadana la reebayo bal maalan shadna aanu jirin mu-akharihi lafti inuu dambeeyo intaba lafdigan way kuba dabdiyaanoo waa inta yaree qadarkan ruuxa dhabarkiisa qabta dee koorihii ee uu kuba tiirsanayo taas baa kolley dabdiyada kala duwana leh bal mu-akhira haddii laba noqotona ra-da oo la kasriyana barhkoodu ay ku kaaftoomeen oo fadxa may soo naqleen kuwa iyagu yidhi halkan maya waa fadxana way jirtaayo waa luqaad buu inoo noqonayaa sheekhuna raximahullahu tacaala halkan uu kuwa soo yar dee soo naqnaqlinayo ujeeddadna ay tahay luqaadkaasoo dhan cuudka ama qoriga raxliga xaggiisa dambe kuba sugan ee ruuxa raakibkaee raxliga ku fadhiisana uu kuba tiirsado kaas weye way qadarkiisana ay yidhaaheen waa diraaca mathulusay diraac buu ahaa waana taa axaadiis ay kuba timi ruuxa waxaa sutro noqonaya qadru muakhirati raxl raxliga aakhirkiisa ama khashabadaasoo ay yidhaaheen waa thulusay diraac ayaa iyada de waa wax shaaqi soo taaganoo intaa leeg ama kasii sarreeya ayaa ruuxa sutro u noqon kara oo sutrada qadarkeedii ama wixii uguba yaraydba intaa lagaba dhigaa oo aqal sutra ayay intaa miqdaarkeeda kaba dhigaane taasuu gudbi jirayoo markaasuu xaggiisa uba tukan jiray wa kaana bnu cumara radia allahu canhu yafcalu ina cumarna sidaasuu samayn jiro bal adigu waxa weeyaan kolley ruuxa hadduu saxro joogayo bannaan ama meel kaleba joogo inuu salaadiisii meel uu dee sutra uu samaysto si ciddii isagiiyo sutradiisa dhex maraysana uu isagaba celiyo taasi waa wax layna faray bal sutradaasna imaka tani waaba wax waaweyn oo ballaadhane haddii uu xataa saynu soo marri canaso ama leeb loo uu taagtana waxba inay cardi leediyo ballaadh taasi shardi maaha way u noqonaysaa dee dhulkiina inay ka yar kacsantay weeye oo kacsanidaasna inay wax dheer tahay oo ruuxii taagnaa laba simanna iyadna shardi maahee mukhiratu raxli qadarkeed waa intaa huluthay diraac ama diraacba in waxa weeye wax ka kacsan dhulkii iyadii sutro ruuxii way uba noqonayaan muhimku waxa laynagu adkeeyo in sutro aan samaysano sutradiina waxaa noqon karaa ama qadarkii uguba yaraa qadarka aakhiratu raxl ama aakhiratu raxl kolba sidaan doonaan iskagaba badnine xagga ballaadhna inay ballaadhkeeda yeelatana shardi maaha wax dhuuban oo daqiiqa saaleeb oo kaloo la taagay na way u noqonayaan xadiidkana waxaa inooguba sugan raaxiladii oo dee bal sutro lagaba dhigto baciirkiina waa dee ilxaaquun wax farqiga udhexeeya ma jirto raxligiina waa inoogu sugan yahay markaa markay noqoto lafdiga shajarna waxa weeyaan halkan xadiidka inooguma ay soo aroorin xadiid nasaa-i ay warinayeen baa la arkaa inuu ishaarayo maalintii beder cali bnu abi aalib xadiidkiina uu haaye wuxuu hi annaga waa habeenkii notoobta maalintiina dagaalkuu dhici doono bal dadku waabay habeenkii de waa la nasanayo way seexdeeno wax adigu bal matalan soo jeedoon rasuulkii ilaahay ahaynoo geed xaggii uba tukanayoo ducaysanayay ilaa waagu intuu kaba baryayay un mooye dadku inta kale dee wax hurdaaba la lahaa ama ay ahaayeen buuho bal waxaa xadiidkaa kuba sugnay rasuulka ilaahi geed inuu sutro kaba dhigtay habeenkii oo dhan dee dee salaada uu kuba jirayna geedkaasi uu sutro uba ahaa bacdigood baa halkan yidhaahaba hasaan durajabiyo dee qorigan imaka qorigani inay raxligu waa qori oo kale qorigina geed baa laga markaa laga dee laga soo qoray oo kale oo xagga marka la eego dee khashabkan inuu asal u yahay shajar marka jaanibkaa laga eegana halkan wuu inooguba sugnaanaya xadiidkaaroo isaga lafdiga baciir ay kuba timina isna waa jiraaye bal adigu umuuraha jawaaskeed baa inooguba sugan lama halkan waxaa iman kara hore inaynu usoo maray geel oo kale iyo acdaabtiisa iyo mudaakhiisa iyo inaan laguba tukanoo salaadii dee bal in salaadba lagu tukada iskadaa sutro in lagaba dhigtee marka waxay leeyihin sida qurdubi oo kale iyo nahyiga aynu soo marray macaadin alibil dee macaadin waa meelaha marka lasoo arooriyo ama la waraabinayo halkaa ay joogsato ayaabaa la ydhaha tanna waa neef keliyaoo bal matalan taas ahayn weliba fadhiyo oo la tuu'iyayoo raranba oo raaxiladiiyo waxeedii uu saaran yahayba bal markaa marka taa laba yidhaaho imika kolley dee farqiba uba dhaxaynaya meeshan halkani waa meel cidlaah waa neefkana meeshii macdankiisii ama munaakhiisii ma aha cadankiisii ama munaakhiisii midna waxyaalihii alfaadu ay kuba yimaadeen maaha waa meel la yardegay ama la joogsaday oo kale neefkiina waa neefkaa keliya tashwiishkiisa iyo waxyaalaha lagaba aamin yahayoo bal markaa tan bay ahayd ba haddii tashwiishkiisa lagaba aan laga aamin hayn waa tan xadiidka inuu raxliga dee uu sudro kaba dhigan jirin neefka sudro kaba dhigan jirin ay nooguba sugan tahay bal marnu waxa weeyaanuun xaaladaa ayn san oo kale hadday tay dee basi kuma sugnaa babu salaati ila sariiri salaadii waxa weeye xagga sariirta loo tukanayay baabkii weeye oo xadiid kolley malaa horena aynuu soo marmarnay makana wax inoogaba imanayaana mar riwaayaad uu yarkeeni doonuu keenayaa oo salaadii macnuhu waa maxay ruuxii xaggii qibladii bay kaba xigtaa sariirtii ama ruuxa ku hurdo ama yaanu kuba hurdin dee sariir lagu hurdaana inoo soo socota bal iyadu xaggeedii uba tukado sutro noqoto dee sutrona way noqon kartaa allahuma ishkaal baa imanayo dee ruuxa mahaweynaya ayaaba jiiftay sida inoo soo socoto caaisho oo kale waana ruux hurday bal matalan axaadiidna waxay kuba timi abu daa-uud iyo kuba sugan ruux hurday inaan dabadii laguma tukan oo kale walow dee isaguba uu yidhaaho xadiida daciifa bal baabkaas waxba kumay ansixin taasuu yidhaaho dee waxyaalihi halkan kuba yimi waa daciif kolley baabkan ka ama casharkan ka dambeeyana kaasi noogaba bilaami doono amaan kuba arki doono bal salaartii xagga sariirta loo tukanayay salaadii ayuu baabkeedii yahay dee bal matalan kolley xadiidku waxyaalo kala duwan buu kulansanaya horta intan baan ka eegaynaa xdثna cثmaan بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can mansuuri can ibrahima can اlaswadi mansuur iyo ibraahim iyo aswadba taabiciintii bay kaba mid yihin oo saddex taabici baa xadiidka israacay mansuur wayna muctabir ibraahimna waa naqaci aswadna waa ibraahim abtigii aswad ibn yaziid can caaishata qaalat acadaltumuuna ma waxaa nala sinteen bilkelbi wاlximaar waa inkaar ahaan iyo iyadoo ku inkaraysa ay iyo dameer haddaan nahay dumarka aan nahay macnuhuna waa maxay kolley waxa weeye oo tan ay hadalka leedahay iyadoo dee joogta ayaa lasoo qaaday waxyaalaha salaada goynaya markaa dadkii joogay ee dee iyadaba soo siyaartay taas baa barhkood yidhaaheen salaada waxa goynaya ay iyo dameerka iyo haweenaydu intuba salaadii way gooyaan kolley dee xadiidna waa kuba yimid taas oo kale baabka kan ka dambeeyana ama mee cashar kan ka dambeeyana waxyaalaha inooguma iman doonaa bal markaasay caaisha tidhi waxaad mid aad nagala mid dhigteen dameerkii iyo aygii baad nagala mid dhigteen haddaan dumarka nahay waanay ku inkirayso ay leedahay waxaasi dee ma jiraan taas oo kaleo wabatan laqad ra-aytunii waxaan is arkay kolley waa khasaaistii afcaal qulub san maro kala duwan soo sheegnay waayo faacilkii iyo mafcuulkii baa wax keliya ku wada dhacaya laba damiirna weeye waa khasaaista afcaal qulube waxaan is arkay macnaa laqad ra-aytu nafsi wey mudajicatan xaalay nahay mid jiifta cala sariiri sariir korkeeda aan ku jiifa fayaji-u waa imanaya annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa imanaya waa habeennimo fayatawasadu wuxuu dhexdhexaysanayaa sariira sariirta sariirta ayuu dhexdhexaysanayo fa yusallii salaadiisii habeennimuu iskaba tukanayay faakarahu waxaan nacayay rasuulkii ilaahay salaadii tukanayoo dheeraynayana an asnaxahu ay an asnaxa lahu weeye inaan u muuqdo un daahiroo dee intan hor fadhiisto intan hortiisii xaggii qibladan ka xiga sariirtiina waan ku jiifaa dee haddii inay baxdana way doonaysa xaajadeedii soo gudato inaan rasuulka ilaah salaadii tukanayo aan hor fadhiistoon hagaag ugu muuqdo taas baa nacaya asnaxana macnaa adhara lahu weeye dee sunuuxna kole waa duhuurka oo kale waxaana jirtay waxyaalihii shimbirihii carab amahaadkii dee kolkol ay ka faashan jireene mid ay dee intay ku farxaan ay tayamunoon ay barakaysan ay ku dhaqaaqaan iyo mid ay sharaysaan iyo hadday doon howlahoodiiba saadix iyo baarix bay kala odhanayeenoo walow lafdiga sunuuxu uu daahir yahay waa kaa intuu xagga midix kaba yimaado xagga midig uba dhaafo taas bay saanix ama sawaanix odhanayeen kuwa kalena dee xagga midig intuu ka yimaado xaggii midixuba socdana kaasi waa kay sharaysanaynoo baarix bay odhanayeen markaa bal sawaanixdu taase macnaa waa macnaha duhuurka iyo nuuqad muuqashadee inaan u muuqda isagii oon hor fadhiisto anoo dee saasa ayaa nacay fa ansallu waan baxayay si dee khufyo ah min qibali rijla iyo sariiri sariirta xagga cageheeda oo xagga cageheedu de iyadaba ruuxa seexan iyo cagihiisu yahay xaggaasaan ka baxayay xataa ansalla inaan ka dhex baxo min alxaafiya macnaa waxa weeye iyadoo jiifta ayay dee adugu markaa siqaysay siqaysoo deetay xaggaa ka dhaadhacaysay si aanay u fadhiisan oo rasuulkii ilaahay aanay ugu muuqan oo hortiisii dee iyadoo fadhida aan ama dee istaagan aanay isu taagin saasaan yeelaya bay tidhi bal xadiidku kolley wuu soo yar celcelin doonaa meelo kalena waa laga yaabaa casharka caawabayna wax gaadhna riwaayo kale uu leeyahay oo dariiqa acmasha asalaata ila sariir buu u baabaystay oo macnaa salaad xaggii sariirta loo tukado lafdiganna taasi kama muuqato oo fa yatawasadu sariira sariirta ayuu dhexdhexaysanayo barhkood ay kuma fasireen ba halkan ama dee ismaaciili oo kale iyo ay leeyihiin waxaaba macnuu yahay in sariirtii ayuu ku tukanayay isagoo dee dusheedii halkaa bartankeedii jooga oo markaa asalaad cala sariir baa kuba sugane asalaad ila sariir lafdiga ma keenayso laakiin in waxa weeye lafdi inoo dambeeya ayaa oo xadiidkan u duruqdiisa kaba mid ah ayaa kaana yusallii wasariiru baynahu wa bayna alqibla rasuulkii ilaahay wuu tukanayay iyadoo sariirtani isaga iyo qibladii ay udhexaysa waa lafdiga sariixa halkaa kuba sariixe laakiin marka halkan maxay noqonaysaa lafdigan yatawasad ee waxa weeyaan hadduu dee intuu sariirtii uu bartankeedii iskuba taagay korkeedii kuba tukanayo iyo hadduu intuu dhulkii kuba tukanayo ay kaba horeyso laakiin halkii bartankeedii ku toosay labadii laftiba oo ixtimaaliya waatan kuma fasirayno kole dee kaasna inoo dambeeyo oo bal maalan waxa weeyaanu asalaat ila sariir waxbamna odhanayna halkan cala sariir baa ujeedadu ay tahay walow riwaaya inoo dambayse laakiin lafdigan yatawasadu sariir ayaa wuxuu shamlinaya hadduu sariirta korkeeda taagnaa iyo haddii uu kaba hooseeyo xaggii qiblada kaba xigtay markaa kale haddii lafdigan labadiiba shamlinayo xadiidkan duruqdiisa kale ayaa waxay caddaynaysaa in loo jeedo asalaat ila sariir oo dee iyadoo lagaba hooseeyo sariirtii sariirtina xaggii qiblada ay kaba xigto ruuxina uu dhexdeedii kuba toosayay lafdigii dambe aynoogu sariixa waana xadiid keliya markaa wax keliyaan kuba wada fasirayna markaa caaisha waxay leedahay dee haddii haweeney ay jabinaysay goynaysa salaad waa kaasoo rasuulka ilaahay anoo seexday oo hortiisa jiifoo gudban baa uu tukanayay welibana markaa uu waxa weeyaan dee aan doonan xaajo u baxayo anoo nacayo un rasuulka ilaahay inaan hor fadhiisto sidaas oo kale ayaan dee baxayay oo dee si adigu khufyo ama rifqi oo dee taas ayaan xaggaa sariirta uga dhacayay anoo dee dharkii markaa ama lixaafkii wanaydna kaba dhex baxaya de hadday markaa taasi jabinayso oo haweeneedu goynayso sarkiisulka ilaahay bay salaadiisa goyn leed calaa kulli xaalin wixii taa kuma tacalluqsan iyo jaanibkaasi way noo dambeeyaane maxaa xadiidka inooguma sugan oo kale ruuxu hadduu bal sariirtii waxa weeyaan dee insan oo kale sutra ay uguba tahay xataa ruux hurdayba markaa ha kuba jeefe oo uu xaggii qiblada ay kaba xigto sutrana way noqonaysaa ba-sna kuma sugna waa inta inooguma sugan amaa jaanibkan kale caayasha iyo hataa hadalkeedan iyo umuurahan haweeneedu ma goynaysaa mise ma goynayso xadiidkii muxuu ku xambaaran yahay haddaanay goynahayn oo kale way goynaysaadaasi iyada wuu inoo iman doonaa biidn illaahi tacaala baabun yaruddu waa celinayaayo almusallii ruuxii tukanayay man mara bayna yadayhi ruuxii hortiisa marayay uu iska joojinaya iska celinaya oo macnaa ruuxii tukanaya haddii uu ruux soo maro isaga sutruu lahaa isagiyo sutradiisiibuu kala dhex marayaa ha iska celiyo laakiin bal haddii dee waxa weeyaan taas imanka lafdiga cumuumkiisa haddaan eegnana xataa haddaanay sutraba jirin oo dee uu dhow yahay oo isaga hortiisii uu marayo meeshaa gacantiisu ka gaadhaysay waa iskaba celinayaa baaba daahirku noqonaya walow bacd alculamaa ay yidhaahaan isagaa muqasira haddaanu sutro lahayn ama sutradiisii uu ka fog aduu kaba dheeraado markaa tan ma yeelanayo bal ruuxii musalliga ahaa ee tukanay ciddii hortiisa maraysay waa iska celinaya waradda waa celiyey ibnu cumara ina cumar fi tashahudi isagoo atixiyaad kuba sugan iyo wa filkacbati kacbada dhexdeedaba ibnu cumar athar inoo soo qaaday macnu waa maxay ibnu cumar salaad buu tukanayay waxaana uu bal maalan atixiyaad buu u fadhiyey ninba hortiisii soo maray atixiyaadkii waa celiyo ruuxii uu iskaba joojiyey kolley camr ibnu diinaar mala buu dareensanay in camr ibnu diinaar baa la yidhaahdo ayaabu ahaa sida dee riwaayo kuma timi salaadii baana laga baxay oo markaa waxaa dee markaa uu fadhiisanayey majliskiisii cubayd ibnu cumayr in kitaabka waynu kusoo marro waacido xataa ibnu cumar wacdigiisa iyo qasastiisa uu xaadiri jiruu fadhiisan jiray ibnu cumarba kiibuu ku degdegayo salaamala meel aad kaba heshidoo ibnu cumar oo atixiyaadkii ku jiruu soo hormaro dee waanu tasbiixsaday bal waanu joojiyo waxaaba la yidhah dee intuu jilba joogsaday bou saasba isaga celiyo isaga qabtay uu celiyey taas waa tashahudkii iyo dee rukuuc hadday tahay iyo hadduu taagan yahay intiiba dee kol haddii ciddii hortiisa maraysay ruuxu waa iska celinayaan kacbada dhexdeedana kacbadiina isagoo kuba jira cid hortiisa maraysay ibnu cumar waa iskaba celiyey oo kacbadna dee meelihii kale laba mid tahay kolor dee wixii hortiisa maraya uu iskaba celinaya waana kacbada dhexdeedii wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi in abaa hadduu diido ruux uu joogsan waayo weeyuu kolba isku soo qaado un hadduu diiday ilaa tuqaatilow inaad la dagaalanto mooyo macnaa waa isku soo kaa qaadayaayo inaad la dagaalanta mooye wax kaluu iskaba diiday faqaatilu la dagaalam kale lafta xadiid baa inoo soo socda xadaثna abu mcmri qal xadaثna cabdاlwariثi qal xadaثna yunus can xumayd bni hilaali can abi صaalixi ana aba saciidi qaala qaala الnabiyu slى اllahu عalayh wasalam xa وxadaثna adam bn abi yaasin qal xadaثna sulaymaan bn اlmugiirati qala xadaثna xumayd bnu hilaalin اlcadawiyu qala xadaثna abu صaalixi الsamaanu qala raأytu aba saciidi اlkhudriya fii ywmi jumcati yusali ilى shay bal waa xadiid keliya uuna laba dariiq buu sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkii inoo soo dhigtay dariiqa hore waa ka abu macmar cabdillaahi bni camrin uu kaba warinaya almuqcad waxaana kuba sugan ninka saddexaad haddaan eegno waa yuunus ibnu cubayd oo xumayd ibnu hilaal kaba warinaya dariiqa labaadna waxa weeye xumayd ibnu hilaalkii waa inoogu sugan yahay walow kani uu ka caalisayay kii hore oo xumayd ibnu hilaal iyo bukhaari ka hore waxa u dhexeeyey saddex ka dambe laba u dhexeeya aadam ibnu abiyaas iyo sulaymaan ibnu lmuqiira laakiin maxay isugu imanayaan labada dariiq xumayd ibnu hilaal bay isugu imanayaan taasi iyadu waa mid arrinta kalee jirta riwaayada yuunus waxaa ku bilaabmay un abaa saciid markuu soo gaadhay xadiidkii marfuuc ahaa oo ah inuu nebigu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saa yidhi laakiin riwaayada sulaymaan can xumayd maxaa ku sugan qiso oo ah abu saciid oo tukanaya oo sutro leh inuu ruux iskuma soo qadoba qisadan arki doono markaa qisadu waxay ku sugantahay riwaayada sulaymaan can xumayd ee riwaayada yuunus mar dambe uu keeni doono riwaayada yuunusna qisadu lama socoto waana intan eeg markaa wuxuu gaadhay ana abaa saciidin qaala qaala nabiyu sala allahu calay wasalam laakiin tii kale muxuu soo gaadhay markuu abu saalix muxuu yihi ra-aytu abaa saciidin alkhudriya qisad markaa dariiqa sulaymaan xagga marka la eega tar yunus ibnu cubayda wax la arkaana inaan soo marina kolle waa nin imaamaan leeyo qudwaha dadkii aimada ahaa qudwada xagga marka la eego waraca iyo taqwada iyo cilmigiyo bal taas qudwada kuba aha ayuu kaba mid yahay anas ibnu maalik buu arkay riwaaye ma hayno laakiin waa arko saas daraaddeed ayaa siqaara taabiciin looguma tiriya walow xumayd ibnu hilaal maanta uu ka warinaya isaguna taabiciisa uu kaba weynaa bal waxaan leenahay waa nin iqo ah oo aad iyo aada u xalaal miirad badnaa tarjamo aada u dheerna waa ku leeyo waraciisiiyo waxyaalahaasoo dee imaka aanan soo khulaasay karayn siyara calami nubala mujaladka lixaad aad bay umudatay waa bal waa eegan doontaan waa xagga waraciisii bal haddaan in yarun kaba soo qaado waxaa kuba sugan halkaas iyo dee keyrkiina ay soo naqliyaan neef adhi ayuu malaas suuq keenay nin dilaalu u dhiibay oo u iibiya markaasaa wuxuu yidhi ibramin min anaha taqlibu lcalafa waa bidilfiha watansicu lwatan macnaha ujeedadu intaanad iibin ruuxa kaa iibsanaya u sheeg waxaan loo soo dhigee dee calafka ee cawskan iyo ama haddii raashin iyo wax loo soo dhigo ayay gembidaa inta buu ceeb kaba dhigay uu leeyahay haddii kale dena waati waxa waye in la qariyo ruuxii baayacaaso inu wixii sheega mayahayn haddii kale intaduu kaba dhigay hadduu qariyo nin wax dee qariyey inuu yahayoo waxaad u sheegtaa ruuxa intaanad iibin inay calafka ay gedido dee raafkeediiy waxaas ama ay gembido uunoo taas tii buu leeyahy waa ceeb ay tahay inaan qariyo wetidkana waa qodinko kale iyo wax loogu xiday inay korkor balasay u dhufdhufanayso meesha kama saarto bal taasi waxa weeyaan uma sheego dee umuuro kaleo akhbaar kaleo ka cajiibsanaa way kuma sugantahay si yariye bal waxaan leenahay waa nin kolley carab sanfilaya maaha waayo nisbadan alcabdiya way u timaadaaye waa mawaali ahaan waa mawlaha walow ani dee taqriib saas kuma sugnayde laakiin kolley waa mawaalidii bal yunus ibnu cubide wata ama xumayd ibnu hilaalkan waa nin taabici o isaguna iqo reer basray labadooduba oo dee labadooduna kutubta lixay kuma sugayan waana taabici dhexe ninka saddexaad ee isaguna kaba warinaya xumayd ee la siman yunus maanta ay wada socdaan sulaymaan ibnu lmuqiira waa nin isaguna iqo oo taabicin isaga u ka yar dambeeya waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kutubta lixa riwaayo ku leeye laakiin bukhaari baa waxay idhaahaanba imaka halkan oo kale yunus bay wada socdaan waa yunus meelo kalena waa tacliiq bal abu mascuud buu kaba soo naqlinayay qolooyin bukhaari wax mawsuula oo sanadkiisu xidhiirhsan yahay inuu halkan ku leeyay halkan oo keliya tacliiqaadna way jiraan oo saa daraaddeed buu taqriib u raaciya kutubta lixdaanna waa raggiise akhraja lahu lbukhaariyu maqruunan wa tacliiqan isagoo cid la socda maada oo xumaydka buu ujeeda mee yunus buu ujeeda ay cid xadiidka wada warinayaanna waa soo saaray tacliiqaadna uu ka soo saaray bal xadiidkan keliya oo wax mawsuulana uu kitaabka ku leeyahy laakiin waa nin hiqaadii ruwaada ah bal ibnu maciin oo kale hiqatun hiqa uu kaba cabiray weeye waa sulaymaan ibnu muqiira waana dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaayo yunus uu ka yaryahay qaala bal marka haddaba in abu saalix baa wuxuu idhi asamaan waa shaqadiisii iyo xirfadiisii waa subaglihii weeye subag iyo waxaasuu malaa kuufo keeni jirayba in dee azayaatna waa la idhaha sayidkana waa ka shaqayn jiray magaciisu waa dakwaane qaala wuxuu ihi abu saalix ra-aytu waxaan arkay abaa saciidin alkhudriya abaa saciid baan arkay fii yowmi jumucati maalin jumca yusallii xaaluu tukanaya ilaa shayin shay yasturuhu min annaasi dadka ka asturaya macnaha sutruu lahaa maalin jumcaana way hayd oo dadkuba badan yahiy oo masjidkuna lagu badan yahay fa araada waxaa doonay shaaba nin dhalinyaro ah oo min bani abi mucaydin abi mucayd dadkiisii kamida uun reer abi mucayd kaba mida ayaa daray abu mucaydna waa kolley ninkii cuqba la odhanaya dhibta badnaa ee rasuulka ilaahi cadaadiisii kuwii uguba daraa kaba mid ahaa waana isxigeenbe ayaa aabihii waya abu mucayd marka waa nin taas warkood baa waxay ka dhigeen weliid ibnu cuqbat ibnu abi mucayd inuu ahaa walow xaafid leeya meetaa nadar baa kuba sugan weliid ibnu cuqbana cuhmaan ibnu cafaan bay xagga hooye ka walaal ahaayeen kolla dee ciraaq khaasatan kuufa iyana waali waa kaba noqday laakiin isagu markii dambe cumaan laba dile xataa xuruubtii muslimiinta dhexdooda ay bilaabantay waxoo dhan ba faruu ka qaado jaziiru iskaba dego sooma noqon baa laba idhaa markaasuu xaafid ku celaynaye laakiin waxa weeyaan waa nin dhalinyaro oo reer weliba shaab dee waqtigaa shaabnimo laguma tirinayn ee dhalinyaro ah oo qoyska reer abi mucayd kaba mid a ama cuqbaa bihidee beder baa lagu dilay dagaalka laguma dilino dhibtiisii badnay daraaddeed dadkii la qabtay buu ahaaye ayaa dhexda intii adigu bal markaa rasuulka ilahi isagii nadar ibnu xaaris bu abaa wuu dilay sabri ahaan baa lagu dilay iyagoo waa dhibkoodii badnaa daraaddeed haddaba ninkaasaa doonay an yajtaasa inuu gudbo oo dhamba bayna yadayhi inuu hortiisa maruu doonay isagii sutradiibu kala dhex marayaa fadafaca abu saciidin fii sadri abu saciid baa dee laabtiisii buu qabtuu iska riixay intuu laabtiisa sidaa uba qabtay fadafaca abu saciidin fii sadri fa nadara shaabo ninkii dhallinyarada ahaa ayaa eegay oo bal meel uu maruu eegayaa falam yejid ma helin masaanan masraka iyo meel la maro ilaa bayna yaday halka abu saciid hortiisa mooye meel kaloo banaanba uu waayay facaada haddana uu soo laabmay liyajtaasa si uu u gudbo fadafacahu abu saciidin ashadda min aluulaa abu saciid baa riixay oo iska joojiyo iskaba qabtay tii hore ama dafcadii hore mid kaba daran oo ka adag fanaala waa gaadhay waa asiibay min abi saciid maca abu saciid buu caayay abu saciid salaadiisu kuma jiraa naalana waa naala cirdahu weeye ama naala min cirdih waa shatmiya taasoo uu caayay abu saciid buu caayay uma dakhala haddana wuxuu u galay calaa marwaana marwaana isagaa waqtigaas madiina waaligeedii ahaa fa shaka ilayhi wuxuu uga cawday uga ashkatooday maa laqiya min abi saciidin abi saciid wuxuu kalaba kulmay wadakhala abu saciidna abu saciidna waa soo galay khalfahu isaga gadaash calaa marwaana marwaan buu usoo galay dee waqti salaadii laga baxayna way ahayd marwaan buu usoo galay fa qaala wuxuu idhi marwaan baa odhanaya maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuu ihi abaa saciidow walibna akhiika ya abaa saciidin adiyo ninkan walaalka waa walaalnimadii islaam buu sheegayaa dee abu saciid waaba dee ansaar isaguna waa qureysha waa islaamnimo walaalka inankiis islaamnimo kugu walaal ah maxaa adiyo isaga waxa idin dhex maray muxuu yahay waa kan ka ashkatoonaye qaala markaa abu saciid baa wuxuu ihi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo idaa salla hadduu tukada axadukum axadkiin ilaa shayin yasturu min annaas xadiidkan qeyd buu leeyahy waa markuu sudro u tukado hadduu aanu sudroba lahayn dee isagaa muqaasira ama sudradiisii ka fogaadu ka durko shay isagaa asturaya oo min annaas dadka kaba asturaya duu xaggiisa uba tukaduu sutrad yeesho dee sutradiisiina uu ku dhow yahay fa araada uu doona axadun axad an yajtaasa inuu gudbo bayna yaday hortiisa uu maro falyadfachu ha iska joojiyo oo dee laba arrimoodba ay ku wada sugan yihiin oo ruuxan dee musalliga ah sutradani salaadiisii badbaaday u tahay khalal iyo waxa ku imanaya salaadiisii bay tani ayuu kaba ilaalinaya salaadiisii waa dhowraya iska joojintan ruuxan kalena dee uu dambaabaya ee dembigii baaba laga joojinayaa xadiidkii dee inuu ismi yahay iyo taasna waa inoo dambaysaaba falyadfacu fain abaa hadduu diido oo ruuxii baa joogsan waaye waa kii maariga ahaa weeye almar ama almujtaas hadduu iska diido oo kolba isku soo qaado falyuqaatilu ha la dagaalamo macnaha kollay dagaalankanna waxay kaba dhigan san abuhurda abu saciidba xadiidka raawigiisa uu yeelayo waa dee saail imanka ruux hadduu kusoo weeraraba dee horta ashal alwujuuh ama ashal alashyaa ayaa la yskaga celiyaa haddana waa la kordhiyey halla waa la kordhiyey ilaa dee hadday marka dambe wax naftiisiiba kuwa baxaysa ay tahay lalaba yimaado waa dee dafcatii hore ka badan oo wax tii hore kaba badan taas bay noqonaysaa falyuqaatilu ha la dagaalamo fa inamaa huwa shaydaan ruuxani shaydaanba weeye oo isagaaba shaydaan ah shaydaan wuxuu kuba yahayba de waa ka doonaya ruuxan salaadii tashwiish uu ruuxan musalliga salaadiisii ka tashwiish geliyuu doonaya markaasoo shaydaan ficilkii shaydaan baanay arrintiisu taatee waa kan marka la aadaamo intuu cara haddana marka la aqiimo cara marka dambe imanaya ruuxii waxyaa la xusuusinaya salaadiisa waxalla wixii uu ku ilowsiinayo ama kaga jeedinayo ama uu kaga tashwiishinayaba shaydaanku laba imanaya kana ficilkiisii oo kaleu laba yimo dee kol hadduu kolba isku soo qaaday uu markii kaba joogsan waayey uu kaba joogsan waayey arrinkani waa ficilkii shaydaanku samaynayaaba taasba weeye dee bal xaaba jirjirna kollay ruuxa maaridkaee dee madax adag oo kale xataa yaanu ahaaninba injinba yaanu ahaani shaydaan waa laguba idlaaqa shayaadiin ilisa waljinni waaba tan qur-aankana ay kuba timi bal waxa weye riwaayo muslimiyabaa waxaa kuba sugnayd qariin baa maciisa shaydaan baa maciisaana bal aymo kale way wariyeenoo macnaa fa ina macahu lqariin shaydaankii baa la socda waxa waxaan ku xambaaraya u qurxinaya kulba soo riixaya waa shaydaan siduu ruuxan salaadiisii uga gooyo ama khalal ugaba geliyo ee haddaba adigu la dagaalan weeyo iskaba celi oo iskaba joojin taas baa iyada xadiidka uu rasuulka ilaahay kuba yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka horta tayada inooguba sugan lafdigan markaan eegno ilaa shayin yasturuhu min annaas waa shay dadka ka asturaya markaan eegno dee waxaabay tahay ruuxii sutro lahaa ee sutradiisii iyo isaga cidi ay kala dhex maraysay kan bay u jidaysan tahay ama dafciga iyo dafcigoo dee intii hore kaba badan ama muqaataladii uba jidaysnaanaysa ee ruuxii kale aan sutro uba tukanayn isagiibaa muqasira waa markaynu qeydkan aan eegno laakiin riwaayaadka qaarkood waaba riwaayada waxa weeyaan yuunus oo kaloo dambaysa ee aanu imika laftigeedii muu soo dhigane qaydlamabuu socon oo qaydlamabuu socon oo waxaabay ahayd hadduu ruuxu dee ay cidi doonto inay hormartay ay iskaba joojiso iyadoon sutro iyo waxaasi kuba qaydna waa riwaayadan xumayd ee aanu imika inooba dhammayn bal markaa gees haddaan eegno waa xadiid keliya waana dee mutlaq iyo muqayad usuul kasta dee macruuf kuba ahna haddii shay keliyo dee sabab dee waxaweya kolna uu idlaaq uu kuba yimaado kolna uu qeyd kuba yimaado marka caynkaasa waa la iskuba qaydaayo haddaan taa raacniyo qaacidadii waxay keenaysaa ruuxan dee ama sutradiisii ay ku dhowdahay ayaa dee leh dafcigane kii isagu muqasirkaa ee sutraba samaysa ama sutradiisii ka durkay inaanu lahayn bal taas iyadu waa mid bal haddii aan taa nidhaahno ma laha laakiin kolley ruuxanne maariga ee ruux tukanayo hormaraya ku soo dhow dee xadiidka inoo dambeeyaba low yaclamu lmu'anu bayna yaday lmusalli inay taas iyo may kuba qeydnayne bal horta ruuxa maarigaa dee tani dembi bay kuba noqonaysaa inuu ruuxa musalligaa meeshan kuba soo dhaweeyo hortiisaba maro allahuma haddaanu ruuxu dee meel dariiqa oo kaninkii laga baxayayba isagu salaad aanu la gelin dadkuna aanay wax kala haysan meel salaad lagu tukada aanu ahayn ama ruuxii dee meeshii dadku ay kaba dawaafayan kuba tukanayo kale kaasi isagiibaa taqsiir weyn laba yimi oo dadkiina masal kale ma laha meeshana dariiq bay ahayd iyo shaariic bay ahayd laba marayo laakiin markaanay taasi aan haddaanu sutraba dhigan kolle dee ruux inuu kaba joogsado weeye ee laakiin ma leeyahay ruuxii musalliga ahaa isagu dafciga mise ma laha oo kale bal iyada taas baa deetan ama idlaaqan iyo qeydkan ay madna kolley aragtidooda kuma kala duwan tahay ee laakiin waxaan leenahay maritaanka ruuxii la musalligaa la hormarayo meel ku dhow la marayaa kolley nahyigaa dambeba waa inoo shaminaya iyo mancintii layskaba manciyo taasuu inooba shaminaysa xaggan kale muqaataladana dee waxay barhkood ijmaac usoo naqliyaan oo waa sida qurdubi oo kale inaanu dee meeshii lahay waxa waa ishaaro iyo iska qabad iyo iska riixitaane laakiin inuu intuu soo qaato bud ama seef ama waxyaala soo qaato ama silax soo qaato inaanu inuu taa kula dagaalamo inaanu lahayn taas bay iyagu ijmaac ahaan sooba naqliyeen oo waxay leeyihin taasi waxaabay kaba hor imanaysaa iqbaalkii salaada ine salaadiisuu dhowrayay khalal buu kaba dhowrayay arrintan waxaa kaba imanaysee ah iqbaalkii salaadoo meesha kaba baxaysa qaacidadii iqbaalka iyo khushuucdii iyo ayaaba kaba weyn waxa dee maritaanka hortiisa kaba imanayo bal adigu waxay soo naqliyaan taas inaanu dee waxaweyn muhimku yahay muqaataladan iyo la dagaalanku waa dafci intii hore kaba badan dee hadduu meeshii takaruran intii hore kaba ziyaadsan bal arrinkuna waxaa kaloo iyadna soo naqliyaan ruuxu dee marka halkan uu taagan yahay ruuxa halkaa maraya inuu u socdo intuu tallaabooyin u qaado si u celiyo inaanu lahayn waa wixii dee sutradiisii ay sidii kala dhex marayay ama kuma dhawaaye dee maxalkiisii intuu kaba socdo u tallaabsado si uu ruux halkaa maraya isagaa taqsiirka leh ruuxa halkaa maraya horena taqsiirka ma laha ee bal taas inaanu lahaa inaanu lahaynna iyadna way sooba naqliyaan bal hadday muqaataladii wax ka yimaadaan iyada taas wixii ruuxa loo fasaxay dee kolley haddii sharci la eegayo markaa sharci la fulinayo wixii ruuxa loo fasaxu isagu shareecada ay uga fasaxday iyada marka caynkaasa dee kolley wax isaga ka laazimaysaa ma jirto waxaa kaloo iyadana balemaka arrinkan aan leeyahay inuu u socdo uu meeshiisa ugaba socdo si uu joojiyo mala ibnu bataal oo kale itifaaqa culimmadu sooba naqliya taas oo kale oo itifaaq buu soo naqliya waxaa kaloo culimmada intooda badan ay kuma tegeen kolley mala saxaabada ibnu mascuud iyabaa wax ka duwan ay meesha jiraane hadduu ruuxi dhaafayba ruuxi uu dhaafay marka hore inuu iska celiyuha laakiin uu dhaafay ruuxu intuu dib u soo qabtay halkii inuu kuma soo celiyo marinta ma haddana imanaysa taasna inaanu lahayn waa jumhur culamaat ay leeyihin marka hore ha joojiyo laakiin hadduu markii hore eegayo uu dhaafay inuu haddana soo qabto oo halkii dib ugu soo celiyo malaa ibnu mascuud iyaba taa lagama soo naqliye laakiin waxa weeye kolley jamaahiir alculamaa iyagu tan waxay leeyihiin dee kol hadduu dhaafay inuu dib u soo celiyo ina waxaa meeshii noqonaysa icaadatulmuruur marid labaad oo meeshii dib ugu soo celiya ay meeshii imanaysa inaanu taasna lahayn taasna adigu bal maalan way soo celiyaan bal kolley waxyaalo kale oo halkan culimmadu ay yidhaahaan waabay jirtaaye dee waa inaan kuma gaabsanayna baabu ismi lmaari bayna yaday lmusalli wuxuu baabaysan yahay ruuxii marayay ruuxa musalligaa hortiisa dembigii uu mudanayay oo meeshu ma aha un karaaha uun maaha arrinku waa xaaraan buu noqonayaa in la maro ruux musalliyo hortii markaa bal dembiga uu mudanayo ruuxaasi cadayntiisii buu baabkeeda yahay xadaanaa cabdullahi bn yuusufa qaala akhbarana maliku can abi nadri can mawla cumar bni cubaydillaahi can busr bni saciidin ana zayd bna khaalidin arsalahu ilaa abi juhaymin yasaluhu koley ruwaadda waan soo wada aragnay busr bnu saciid oo taabici weyna ayaa wuxuu yihi ana zayd bna khaalidin zayd bnu khaalid aljuhani waa saxaabi ayaa arsalahu diray ilaa abi juhaymin abi juhaym waa saxaabi kale inu halkii tayamumka kuba soo maray ansaareed xadiidkii tayamumkana warinayay yasaluhu xaal uu weydiinayo maadaa samica min rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam wuxuu rasuulka ilaahi kala maqlay fi lmaari bayna yaday ilmusalli ruuxa maraya ruux musalliya hortiisa maraya balkaa wixii uu kaba maqlay imika waa saxaabi taabici buu diray saxaabi kaleu u diray dee waana baabkii riwaayatulaqraan iyo dadkii culimmada ahaa waa dhexdooda wax kala qaadashada ay wax kala qaadanayeen ama ay wax kala suganayeenba rasuulka ilaahi wuxuu kaba maqlay xagga maritaanka ruux musalliya horteeda laba maraya ama ruuxa maraya waxa xaalkiisu yahay faqaala abu juhaymin abu juhaym baa wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi low yaclamu hadduu ogyahay almaaru ka maraya beyna yadayi lmusalli ruuxa tukanayo hortiisa ka maraya hadduu ogyahay maadaa calayhi waxa korkiisa ah waxaa korkiisa ah hadduu wax weyaan u beyna yadayna waa hortiisoo de maaha meel ka dheer waa intaa kuba soo dhow eh ama ha noqoto isagiyo sudradiisii ama ilaa maxalla sujuudi ruuxaa durugsan maaha haddaba hadduu ogyahay maadaa calayhi waxa korkiisa ah kole istan baa bukhaari iyo muslim iyo a'imadii kale xadiidka warisayba riwaayaadkoodu iyo muwadaya ay kuba sugan yihiin wax raacsani ma jirto ninku shumyahani laba yidhaaho oo raggan ruwaadda bukhaari kitaabkiisa kaba mid ah kole maaha firabri dadkiiya waa dadkii isaga firabri qolooyinkii kaba wariyey buu kasii wariyey waa kushmyahani ayaa isaguna abudarbaanu kaba wariya abudarba kaba wariya ninkaas baa nuskhadiisa waxaa dhacay maadaa calayhi min alimi laakiin dee waana raawi bukhaari daahirkuna si waxay bukhaari kuba sugan tahay ee wuxuu halkana imaamku leeyahayba isagu marka la eego nin ahlucilmiga ma ahayn wuxuu ahaa nin raawiye uun oo raggii xufaada ahaa ama ahlucilmigii ka mid maaha raawin buu ahaa waxaa laga yaabaa khalal ama khada ugaba yimi xaashiyo wax kuba sugnaa ee riwaayadani aslan bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba min alitmi kuma sugna arrinta kale jirtaana waxa weeye cumdatulaxkaamka kolley waxaa asal u ah inuu xadiidkii bukhaari iyo muslim isku waafaqa inuu soo saaro xadiidkan markuu warinayana wuu dhigtay low yaclamu lmaaru bayna yadayi lmusali maada calayhi min alimi waa cumdatu axkaamka isaguna waa khada kitaabka kaba dhacay aimadna taa ay kuba inkireen isagiyo muxibidiin dabari oo bukhaari uga tiiriye iyo ama isaguna dee ihaan baa kuba sugan si wax bukhaari iyo muslim ay tahay baa ay dhacday marka cumdatu axkaamka saaxiibkiisa la eego bal waxaan leeyahay laftigan min alimi kolle waa maqsuud ee se riwaayaadka xadiidka ee kutubtan inooguma sugnaa ma jirto xataa imaam nawowi raximah llahu tacaala markuu xadiidka soo qaatay sharxulmuhadab isagoo dee san imika inoogu yaalla dhigtay ayaa wuxuu dhaha wa fii riwaayati raweynaha fi larbaciin min cabdilqaadir alharawiyi baa idiin taalla qolooyinkiina markuu halkaas soo dhiganayay imaam nawowina uu kaba soo naqlinayay taas in cabdilqaadir alharawiyi kolleyna sida sharxulmuhadab ku sugan waa alruhaawiy oo ruha mee laydha ama rahaawiyi weeye dee cabdilqaadir rahaawina waa nin kitaab arbaciina leh taasba weeyaane laakiin halkani waa akhdadii madaabicda un baan leenahay alharawiyi maaha nisbadu ee ruha ama raha meel la yidhaaho ayay nisbadiisu tahay cabdiqaadirkan sida sharxumaadam ku suganna waa saasun bal ninkaasi uba tiriye bal waxaan leenahay lafdigan min alimi cumdatulaxkaamka dhacay ma aha xadiidkan kuma jiro oo ka mid maaha bukhaari iyo muslimna kumay wariniyo muwadaa maalik iyo oo dariiqiisa ay kuwa warinayeen iyo kutubta kale laakiin dee riwaayaadka qaarkood baxsan oo kutubtan iyo masaaniidan kaba baxsan iyo dee usuusha lixdaa ayaa lafdiga min alimi dhacday markaa min alimina kolley waa maqsuud ee hadduu og yahay waxa korkiisa ah ruuxaas oo maxay ah dee bal haddaan imiga nidhaahno lakaana waxaa ahaan la an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayra lahu min an yamura bayna yadayh oo macnaa waxa weeye hadduu ismiga haleelaya maritaankan uu ruux tukanayo hortiisa mari ku haleelaya hadduu ka warhayo wuxuu dooran lahaaba muddo afartan ah afartan xataa afartan saacood hadday tahay waa muddo dheerood bal afartan daqiiqa haddii la yidhaho muddo dheerood ruux meel u taagnaado afartan daqiiqa hadday noqoto iska daa in ka badan iyadoo ah afartan inuu taagnaado ayaa wax weeyaan uu kaba dooran lahaa ama taas oo de wax weyan isagoo ruuxan musalliga hortiisa mara sababto halkan uu daari uun rafaad iyo dhib uun baa gaadhi laakiin cadaab iyo naar iyo wuxuu ku mudanaya maaha tan kalese waa dembi haddaanu ka toobadkana ama lagoo dhaafin dee cadaab uu kuba mudanayo ciqaab uu ku mudanayo kaana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yadayh qaala abunadri wuxuu yidhi la adri anugu ma garanaya abunadir waa ninka xadiidka warinaya imaam maalik kaba wariya salim bn abi umaya imaam maalik baana ka warinayo muwada isaa uguba sugan tahay laa adri ma garanayo qaala arbaciina yowman afartan cisho inuu yihi aw shahran aw sana macnaa arbaciina waa dee cadad kolley tamyiis bay uga baahan tahay tamyiiskiisi ma maalinba ma bilba taas anigu ma garanayuu leeyahy mid kastoo la yidhaahaana dee waa dhib weynud bal haddii la yidhaha afartan daqiiqo ayaa tacab badani ay ruuxii ugaba imanaysaa muhimkuna waa taxdiir weyn oo laysagaba digayo ruuxu tukanaya in hortiisa laba maro riwaayadka qaarkoodna halkan waxaa kuba yimaaleedhaa khariifan oo kaleo dee waa afartan sannadood isagoo taagnaadeen laakiin iyadna dee kutubta inoomay dhicin laftigaasi imaka kutubta nusuusha ah inoomay dhicin bal waxa weeyaanuun arinku waa daliil wuxuu u yahay inaan la maro ruux tukaniyo hortiisu inay xaaraam tahay waxaana ku sugan nahyi aada u adag baa kuba sugan iyo waciid daran oo ah afartan bal cishaba oo isagoo taagnaada oo dhibteeda dee inagoo saacadaan taagnaadna waxayna gaadhayo aan garanayno iskaba daa in ka badan eh ayaa u dhaanta ugana khayr badan isagoo ruux tukanayo hortiisa mara taas baaba waxa weeye in obaam marka bal waxa weeyaan un aimada qaarkood low yaclamudan ayay barhkood kaba qaateen waa ruuxii dee garanayay nahyige ruuxii jaahilkaae nahyiba ogeyn inta laysu diiday ogeyn oo kale dee kollay qawaacidda kalean kaba qaadanaya adilada kale isagii kuma jirayo kaas oo kale bal taas weeye daahirkana mar kol haddii lafdigani uu inoo yimi low yaclamulmaaru bayna yaday lmusalli waa laftii cumuumkiisa haddaan eegno ruux ka soo tukanaya oo la hormaro oo bal maalan imaam ha noqdo munfarid ha noqdo maamuum ha noqdo cumuumkiisa wuu soo gelaya aimada maalikiyada barhkood maamuumka ayay kaba saaraano waa ta aynu soo marray sutro ayay sutrada imaamka u sutreen laakiin taas dee baab kaley noqonaysaayo maamuumkii sutro uma baahna uu samaysta baan idhi laakiin hortiisa ha la maro oo kale de walow bacdigood halkan jawaaskeediyo ay soo naqliyaan laakiin kolley lafdigan cumuumkiisuna waa keenayaayo haddii aanay saynu markii horeba imaam maalikii kaba soo naqlinay xaaje iyo baahi loo baahdo oo meel bannaan oo safkii ka miduu awdaya ama meel kaluu ka soo galaa masjidkii ma jirta arrintu aanay noqon kolley taasna in layskaba ilaaliyo ayay noqonaysaa baabu istiqbaali rajuli saaxiba waqayrahu fii salaati wahuwa yusali wallahu subxaana wa tacala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika